wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan faarax ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay yareynta faqriga islamarkaana ay howlgashay kordhinta dhaqaalaha dalka wasiirka ayaa xusay in hoos loo dhigay boqolkiiba shan iyo toban faqriga islamarkaana lala yimid kobac dhaqaale oo gaaraya afar dhibic toddobo marka loo eego halbeega lagu cabiro heerka wax soo saarka horta ko faqrigaas waa hoosaan u dhignay laba dhaqaalaha horukac xoog lahaa ka dhacay annaga markaan imaanayna qorshaha horumarka qaranka sagaalaad dowladda ayaa waxaa loogu jiray sanadkiisii labaad dabayaaqadiisa ama saddexaad bilaabanaya intii sanaba hal qorshaa la sameeya waxaa dhacday marka qorshahan markii la suufinaya labada kun iyo labaatankii waa tii soomaaliya iyo adduunyadaba ay ka dhacday waxa la dhahaa covid ninetenkii ama caabaqii covid nineteenka ah markii la dejiyey oo qorshihii uu dhammaaday fulintiisii marka la joogay caabaqii dalka ka dhacay adduunyada oo dhan ka dhacay labada kun labaatanki labaatanki ilaa laba kun labaatan kowii sidii la rabay maxaa dhaca isku socodkii baa adkaaday dhaqaalihii iyo boqor mashaariicdii iyo fulintoodii iyo wixii markasta culeysyo badanaa dowladda aad usoo fee saaray qorshihii marka xoogaana wuu shaqeeyey laakiin culeys badan waxaa saameeyey arrimahaas qorshahaasi hadda wuxuu gabagaboobayaa december sanadka labada kun labaatan iyo iyo afarta waxaa qabsoomay qorshahaas laba ujeedo lahaa mid wuxuu ahaa faqriga in la dhimo midna wuxuu ahaa horkaca kowaca dhaqaalaha in laga shaqeeyo qorshahaas inta aan ka shaqeynaynay sidoo kale waxaan kaloo sameynay markii laba sano iyo bar buuxsanto dib u qeybeen in laisku suubiyo oo waxaa lahaa midterm review in dib loo qiimeeyo maxaa noo qabsoomay maxaana noo qabsoomin inta noo dhimanay sidee laba kacliin iyo wixii midtramkaasna waa suubinay ribooda boqol bejan kasoo saarnay wasaaradda haddana alla kulanay maamul goboleedyada haddana alla kulanay alxamdulilah hadda oo ay ka dhiman tahay warbixintii hadda ugu dambeysay dowladda ay soo saartay faqriga horta shan iyo toban boqolkii waa hoos loo dhigay guul aad iyo aad u weyn oo ay dowladda soomaaliyeed xukuumadda soomaaliyeed iyo shacabkaba aad iyo aad howl xoogan ugu lahaayeen laguna farxay noqotay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa qiray in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay ama ay mudnaanta koowaad sii doonto hagaajinta amniga dalka la dagaalanka faqriga iyo kobcinta dhaqaalaha waddanka